Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Ilyas Cusmaan Lagatoor ayaa maanta magaalada Garowe ka daahfuray shirweynaha maalgelinta caafimaadka taasi oo ay soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka Puntland. Munaasabadda lagu daahfurayo shirweynahan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, hay'adaha dowladda Puntland, wakiilo ka socday hay'adaha caalamiga iyo arrimaha caafimaadka, ganacsato, qurbo-joog iyo bulshada kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland, Mudane Maxamuud Maxamed Maxamuud ayaa ka warbixiyay shirweynaha caafimaadka.
wasaaradda caafimaadka puntland een, iyadoo ka duuleysa ujeedada iyo muhiimadda ay leedahay joogteynta adeeg bixinta caafimaadka in shir noocaan ah oo runtii markii ugu horreysay ah oo noocaan ah in la qabto Een, dowladda ururada eh, bulshada shacabka hay-adaha baahwadaagta ah dhammaantood la iskugu yeero si looga wada hadlo midaynta dadaalada dowladda iyo bulshada si loo xoojiyo ka- ka qaybgalka maalgelinta caafimaadka puntland waxaan aaminsannahay inay taas tahay wadada keliya ee saxda ah ee lagu joogtayn karo adeeg bixinta caafimaadka puntland lagu gaarsiin karo meelo aysan weli gaarin isla markaana looga fogaan karo eh, inuu dhaco firaaq adeeg bixin inuu dhaco Eh, shirku wuxuu socon doonaa laba maalin Eh, ugu dambaynna insha allah waxaan rabnaa inaan ka soo saarno eh, warmurtiyeed iyo qodobo eh, wax ku ool ah iyo warbixin dhammaystiran Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Ilyas Cusmaan Lagatoor oo daahfuray shirweynahan ayaa sheegay in adeegyada caafimaadka la wada gaarsiin doono deegaanada maamulka Puntland islamarkaana isagoo bogaadiyey wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland.
sharaf bayna ii tahay inaan ka soo qayb galo runtii waxaana shirkan u rajaynaynaa inuu ka soo baxo qorshayaal gundhig u noqda horumarinta caafimaadka sidii ay usii socon lahayd qaybta uu gaabku ka yimi aidhkii oo dunidu ka yaraaday iyo isbedelada dunida maanta ka jira iyo eh, sidii loo heli lahaa maalgashi eh, daboola eh, caafimaad tayo sare leh oo ka babliga la tartama baahida dadkeennana daboola lagagana maarmo safarada dhaadheer iyo wadannada ay dadkeenni aadayaan wasaaradda caafimaadka wasaarad gaamurtay muddo soo jirtay aan isleenahay wax badan baa laga baran karaa eh, muddadii ay soo jirtay iyo maanta meeshay marayso Eh, runtii madaxdii kala duwanayd iyo aqoon-yahankii iyo shaqaalihii ka soo shaqeeyey Shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa horumarka dhinacyada caafimaadka laga sameeyey iyo shaqooyin ka socda. Sidoo kale waxaa la wadaagayaa ka qaybgalayaasha soo jeedimaha maalgelinta caafimaadka Puntland waana qorshe lagu hirgelinayo adeeg caafimaad oo casri ah oo loogu maarmo dalka dibadiisa.